weli lagu wareersan yahay khasaarihii dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanti oo u geystay ee qaraxii weynaa oo shalayto lamber shan magaalada muqdisho ka dhacay oo lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee ugu khasaaraha badnaa ee caasimadda soomaaliya soo maray waxaa sii kordhaya tirada dhimashada dhaawacii cisbitaaladu ay xamili kari lahiin shacabkana waxaa loogu baaqayaa inay dadka liita dhiig u shubaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo tegey goobtii masiibadu ka dhacday ayaa dabeeto cisbitaalada ku booqday dhaawacii waana u hadlay wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo tegay cisbitaalada oo la kulmay kooxihii gurmadka ee dadka kala gurayey iyo dhakhaatiirtii dadka daaweynaysay ayaa saake mar kale haddana goobtii ku noqday iminka khadka ayuu toos ugu jiraa ibraahim maxaa u dambeeyey
cabdinuur ilaa hadda waxaa laysku waafaqi layahay tirada rasmiga ah ee ku dhimatay qaraxii weynaa ee shalay gelinkii dambe ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ilo kala duwan waxay sheegeen in qaarkood way isku khilaafsan yihiin qaarkood waxay ka hadlayaan dhimashadu ay konton ka badan tahay qaarkood inay lixdan ka badan tahay qaarkood toddobaatan qaarkood siddeetan qaar sagaashan qaar intaas ayay ka badinayaan laakiin il rasmi ah oo sheegtay tiradii dadkii halkaa ku dhintay ma jirto weli waxaa jirta in dad dhintay laga soo saaraya burburka dhismayaashii goobta ku yiilay saake marsii horeysay oo aan tegay halkii qaraxu ka dhacay jawigu sidan ayuu ahaa waxay ahaayeen dad la samarsiinayay markii ay arkeen dadkii eheladooda ahaa oo laga soo saaraya meydadkooda dhismayaashii halkaasi ku burburay waadna ka argagaxaysaa sida ay meesha u ekaatay cabdinuurow markaas halkaa markii aan halkaa ka tegey waxaan tegey isbitaalka weyn ee madiina ma qiyaasi kartid dadweynaha dibaddiisa iyo gudihiisaba dhooban waxaan u gudbay qaybta meydka waxaan ku arkay tobannaan iyo tobannaan qof oo dhintay laakiin aadan kala garan karin inay yihiin rag iyo dumar dhammaantood way gubteen waxay daadsanaayeen barxadda qaybta meydka loogu talagalo oo qaybta meydka intay buuxsantay ayay bannaanka daadsan yihiin dadka ehelada ee dadkaas kor yimidna way garan waayeen dadkii ka maqnaa inay iyagu ku jiraan iyo in kale mid ka mid a dadkii halkaasi yimid ayaan la hadlay waxaana weydiiyey isagoo magaciisa ku bilaabaya haddii uu helay ama uu gartay walaashii oo ka maqnayd oo uu raadinayay
waxaa la yidhaahdaa maxmed sheekh liibaan cisbitaalmadiina waxaan u joogaa salaada subax markaan soo dukaday aan howlwadaag ka soo baxay gabar oo walaashayda ahaa shalay qaraxii sagaalka sac ku dhimatay aan soo raadiyey hadda dhimasha naftirkeeda ku muxubiya nolol iyo geer mid ay u dhehayso ma jirto waxaan hadda soo raadiyey meedadka iyo dhaawac meehla dhigay isbitaalka dhexdiisaan hadda joogaa maxaa soo aragtay hadda waxaan soo arkay qayb hadda ay ugu yar tahay lixdan iyo toddobaatan ruux lagu xisaabay rag iyo dumar isku jiro aana kala soo bixi waayo waa dad oo dugmayo madow aan soo arkay aan hadda ka imid gabadha magaceed xaggeysay kugu wardambaysay waxaa igu wardambaysay shali markay ahayd inta aan qaraxa dhicinay waxaa soo raadisay caano oo dhaay geel ah ay zooba u soo aadiyo aan ku hubaa nambarkeedana waxaa igu dambaysay markaa qaraxa dhacay kadib nambarkeedii waa dhici waaye saasaa hoogaa shaki igu gala haddan waxaanba joogaa isbitaalka ilaa xalin waa iga soo tolbariso qof aruur leh waaye mana xanuunsaneen iyadoo tamaan ahayna iga soo tagtay ilaa haddana rag iyo ruux mid aan ka hayana ma jirto magaceedana waxaa la yidhaha seebow abdulqaadir yaaquub maxaa tala ah hadda wax talla aan haayo ma jirto wax aan fara ku haayana ma jirto waxay igaaga tagtay ilma aabbe iyo hooyo aan lahayn oo mar horeba iyada ay u hamaalsanaysay ay hadda igaaga tagtay
marka laga soo tago qaybta meydka ay yaaleen qaybaha kale ee isbitalka dhaawacyo aada u fara badan ayaa yaalay oo kuwaasoo dhaawacyo kala duwan qabay qaarkood jirkooda wuu gubtay qaarkood xubno ayaa ka maqnaa qaarkood jab ayaa ku yaalay qaarkood madaxa ayaa dhibaato ka gaartay doctor maxamed yuusuf waa agaasimaha isbitalka madiina wuxuu ka waramayaa sidii xaaladdu ahayd markii uu qaraxu dhacay isbitalka iyo dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey iyo sida loo daweeyey shalay xilli aan shaqada ka baxnay oo aan isleenahay wakhtigii yacni nasashadaa lagu jiraa ayaa qarax kayra caadi ah dhacay oo isbitaalka oo dhan wada gelgelay xataa tubooyinka qaaraa naga jabay maraayadihiha qarxay shan daqiiqa muddo ku aana ka badnayn waxaa noo bilowday dhaawacyadii oo noo imaanaya dhaawaca wuxuu ahay oo naloo keenay ilaa toddobaatan iyo kow qof aa naloo keenay toddobaatan iyo kow qof oo ay ku jireen qaar maqaarka kaliya ay iska haysto lugahooda iyo gacmahooda oo goysmo ah oo jaabambadii ay soo goysay lugahooda iyo adimadooda iyo waxooda dhan ay soo baabi'isay qaar kaletood oo xabadka iyo caloosha ay dhaawac ka gaareen mushkilo xooggeeda intaa la egyahay muddooyinkan nama soo marin
kaasi wuxuu ahaa dr maxamed yuusuf agaasimaha isbitelka madiina oo ka hadlayay ee, dhaawacyada isbitelkooda lasoo gaarsiiyey iyo sida xaaladdu ahayd markii uu qaraxu dhacayay ee, tan iyo shalay ilaa saaka ilaa saacadan aan hadlayno ee, gawaarida ee, gurmadka degdega ah ee loo yaqaano ambulasta ayaa ee, dhaaw- meydad ka soo saaraysa lasoo qaadaya qayladooda aad maqlaysaa wadooyinka oo dhan ee, goorsii horreysay ayaan la hadlay dr cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa hay-adda aamin ambulance waxaan weydiiyey balbaaxadda eh, khasaarihii shalay ka dhash- eh, ka dhashay qaraxii ee muqdisho ka dhacay iyo eh, waxa ay ka ogyihiin
asaarihi shala dhacay wax aniga yani khibradeyda toban sano oo aan ka shaqaynayay ee, emergency-ga weli tanoo kale ima soo marin dhex xitaa dhegahiguna ma maqal tobankii sano oon shaqada noocaan aan qabanayay markii waxaan tiri weynay oo ah tiradii xitaa naga qaldoontay dhaawaca dhimashada inta ay la egyihiin waxaan kala saari weynay dadkii dhintay maninaa manaaga in la kala saari waayo waxaan isku haleeli weynay dadka jirkoodii oo yani meydkii in qofkii lug meel taalo gacan meel taalo lasu haleeli waayo marka khasaare baaxad leh oon hore aynan u arkin ayaanu shalay kala kulanna meesha tirada ma la sheegi karaa ee, tusaale ahaan inta gaadiidkiina ee gurmadka degdega ahi qaadeen Ee, xaqiiqatan yani annaga waxaan ku shaqaynayna toban ambulanso tobanka ambulanso oo mid kastaba ay meesha tegaysay in ka badan labaatan mar ay dad soo qaadaysay lama qiyaasi karo numbarka yacni annagana dhibaato kale toona haysatay waxa weeye in coordinationka uu naga halaabay oo shalay maadaama taleefoonadii jaam ahaayeen isku xirka macnaha isku xirkii ee, naga halaabay maxaa yeelay taleefoonadii qof walba wuxuu wacaa qoyskiisi qof walba wuxuu wacaa qofkiisii taleefoonkii jaam waay mana aynan haysan ee, radio calls ama walk talks oo aad iyo aad hawshan isku xirka muhiim noogu ahaa lahay ma aynan haysan marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan ayaa laga gaabiyey ama ay suurtagal noo noqon weyso annaga inaan haleelno si aan arrintaa u coordinate garayno ama aan iskugu xirno markaan bilaabiyay hawshan laba kun iyo sideedii dadku ila yaabanaayeen waruxa kan xaggee u wadaa yaa u baahan ilaa kambiniyaasha qaar oo siin jiray yani shidaal naga bixi jiray ay dhaheen looma baahno hala joojiyo ambulance maanta oon joogno oo toban sano ay kasoo wareegtana baahida waa ujeeda inay kasii badanayso intii hore dadkeennana uma diyaarsano in ay waxyaalaha noocaan ka gaashaantaan ama ay sameeyaan yani eh, contribution ama eh, yani ay ka qayb qaataan shaygan sidii usii soco lahay haddaa tiraa war qofka hal dolar ha bixiyo dadku kuma kalsoono laakiin markay dhibaata qabsato wuxuu ku leeyahay boqol dolar baan bixinaya marka aniga macna iima samaynayso qofka inaa ciqaabo markuu ii baahan yahay haddii qof kasta hal dolar bixiyo waxaan ballan qaadi karnaa in degmo iyo tuulo iyo gobol meel kasta in la geeyo adeega caafimaad kooxda badbaadada dabdamiskii iyo ambulansiga oo isla socda in meel kasta laga samayn karaayo
ibraahim aad baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa eh, dr cabdulqaadir eh, madaxa eh, eh, gaadiidka gurmadka ee ambulanska loo yaqaana magaalada muqdisho oo kaaga waramayey eh, waay arinimadii uu soo joogay tobankii sane ee lasoo dhaafay iyo eh, dhacdooyinkan oo kale marka ay dhacaan Eh, iyada ka waran eh, dowladdu eh, maxay ka tiri maqalnay madaxweynihii inuu eh, goobtii tegey cisbitaaladii eh, dadkii ugu tegey eh, saddex maalmood oo murugo ah ku dhawaaqay eh, maxaa kale oo tallaaba ah dowladda ilaa iyo iminka ay qaaday ama ay qaadaysa ma hadleen ra-iisul ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa goordhow eh, shir jaraa'id ku qabtay eh, xafiiskiisa wuxuuna magacaabay eh, guddi isku xira howlaha gurmadka ah ee socda Eh, sidaasoo kale wuxuu ku baaqay in eh, dhiig loo shubo eh, dadka dhaawaca loona gurmado wuxuu kaloo sheegay in dowladdu ay si buuxda uga qayb qaadanayso sidii dadka dhaawaca ahaa ay u heli lahaayeen eh, eh, gurmad degdeg ah iyo caawin degdeg ah eh, dhaawacyada culus sidii loogu heli lahaa eh, eh, eh, isbitaallo dibadda ah Eh, um, dhammaan madaxda waxaad moodaa madaxweynaha eh, ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka intoodaba inay eh, ka hadlayaan in dadka loo gurmado waxaana taasi cadaynaysaa mm, baaxadda ay mashaqadani eh, lahayd cabdi nuur